kadib markii maalmahan dambe ay ku soo bateen jidadka ay adeegsadaan baabuurtu shilal macnodara oo geystay dhaawacyo halisa ciidamada booliska dalka jabuuti ayaa qaaday howlo culus oo lagu sugayo nabadgelyada wadooyinka magaalada wakhtigan lagu guda jiro dabayaaqada bisha barakaysan ee ramadaan waxaa si xoog leh ugu fara badan dariiqyada magaalada sixmada iyo culayska isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka baabuurta iyadoo howlaha diyaargarowga ciidu ay si baaxad leh uga socdaan suuqyada magaalada jabuuti gaashaanle cabdirasaaq aadan muuse oo ah taliya qaybeedka waaxda qaabilsan sugidda nabadgelyada jidadka magaalada ee isu socodka gaadiidka baabuurta ee booliska dalka jabuuti ayaa ka warramay howlahan ay ku guda jiraan waxaan xorinay howlgallo howlgallada waxaa nagu keliyey baraarujintii aan soo wada sanadkii hore kii oo dadkii waxbay ku qaadan waayeen shilalkii oo intii ka sii batay shilalkii oo intii ka sii xumaaday xitaa bisha rabadaan ee kaysanee maaragtay aan ku jirno oo ay shilalkii usii bateen kolkaa in laga shaqeeyo horta qofkan dhaqankiisa in la bedelo oo uu u hogaansanaado shuruucda iyo maaragtay qaanuunka u yaala badbaadada gaadiidka iyo daruuqa dadweynaha caadiga ee dhex lugeynaya jidadka oo wakhtigan si xoog leh uga adeeganaya suuqyada magaalada ayaa si weyn u soo dhoweeyey tallaabadan ay qaadeen ciidamada boolisku anigoo mukhtaar axmed yaasiin la yidhaahdo wallaahi tallaabada waa tallaabo xoog fiican oo qurux badan oo iminkan ay tahay wakhti dambe oo ciida ay suuqu dadku xoog ugu badan yihiin gawaariyadii balaas ee dikadu xoog ugu yar tahay tallaabo xoog oo fiican bay qaadeen askartii taraafiigii booliskan ku hambalyanaya oo leeyahay tallaabadaas aad ugu sii xoojiy geela sacan nageeye indhahagu waxay arkayaan sidii hore waan ka nabad helnay xagga aan deganahay ee hore karsiis saafiilka febeed hortiisa dadku ku leen jiray awal gaadhiyadu intuu dad nagala tiramalay laakiin maanta ahaan alxamdulilah wallahi cabdalla maxamed cabdalla iminka booliiska iyo taraafili si fiican bay u shaqeyn si fiican bay kontara ku qabtaan gaadiya si fiican bay u kotoororaan iminkaa siran u yaraaday shicibkana si nabad bay gidada ku tallaabaan waa wakti iminka ciido booliisku shicibka dee aad iyo aad u farabadan yihiino caalamigal deerana baa la dhaa booliiska taraafiiguna way ku ammaanan yihiin siday u shaqaynayaan iyo sida ay suuqa u kala wadaan iyo hawshay hayaan ilaahay ku garab galo ah ku asfuro baan leenahay dadka shicibkuna waa inay resbegteeyaan ay tixgeliyaan inuunka sharciga u yaallo waddooyinka axmed xuus cabdalla wallaahi tallaabada ciidanka ciidanka booliska qaada way fiican tahay aad iyo aad way fiican ku hambalyaynayna aad iyo aad boqolkiiba boqol waqtigeed baa la leeg waayo maadaama ay ciid tahay oo dhulka shicibku ay fara badan yihiin oo suuqa lagu fara badan yahay waa ku hambalyaynayna ciidanka booliska safi cali cabdilaahi maasha allah maasha allah waa tallaabo aad iyo aad u fiican kuna habboon dadweynahana ay magaranaysa admigoogana aad loogu sugayo ay maanta ciidamada booliiska ay tallaabo aad halkaas waan ku hambalyaynayna sigana waa wakhti ay ku habboontay inaad tallaabadan la qaado ay dadweynaha reer jabuuti ay gaadiidka aad ay aad u adeegsanayaan ay dadkuna shicibka ay ku badan yihiin suuqa ay wax iibsiga tahay ayna arrinkan ay ku habboon tahay aad baan u soo dhoweynaynaa tallaabadan ay qaadeen iyo ay kuna sii wadaan sidoo kale waxaa iyaguna soo dhoweeyey tallaabadan dadka ku shaqaysta ee ku xoogsada gaadiidka baabuurta sida qaybaha qaabilsan gaadiidka dadweynaha mukhtaar axmed maxamed baa la idhahdaa shirarkii iyo wax kasta oo kusoo gudboonaadaba cid kastoo ka soo kaxaysanaysana waa lesonkii la weydiinayo la weydiinayo muxuu ahaa imiskii waa kala weydiinayo muxuu ahaa baabuurka qofkii lahaa warqadihiisii warkaa dhibtii oo dhan baa yaraanaysa markaa dawladdu fenitaasio baan leeyahay anigu mar waliba hambalyaan leeyahay cilmi abiib siciid baa aniga la idhahdaa horta alxamdulilah ilahay baa horta mahad iska leh aad aad aad bay u fara badan tahay shilku si fiican baan u soo dhoweynaya waana ku taabacsanahay anugu sidaan baan kula kulmaynay dariiqii yaan kula kulmaynay shilkii iminka uu yaryahay sidii hore waa yar dhaantaa laakiin waa in laga taxajira de waxa lasii wado maaragtaan ammaanka lasii adkeeyo nabadgelyada shacabka lasii adkeeyo taa waan ku taabacsanna rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti